Dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka duuleysa fududeynta isku socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa amar kama dambaysa ka soo saartay dadka ku soo durqay jidadka dhex mara xaafadaha gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay qodobo badan oo kala duwan isagoona ugu baaqay dadka reer Kismaayo in ay banneeyaan wadooyinka dhex mara xaafadaha oo muhiim u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka kuwaas oo xilligan caqabad ay kala kulmayaan maristeeda gaadiidka iyo dadweynaha cumar cabdulaahi maxamed faraweyne duqa magaalada kismaayo oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaa socda sidii shaqadii caadiga ahayd furustii waddooyinka qaybana waa qaybihii barnaamijkii nagaar kuwana waa kuwii kaloo xaafadaha waxaanu furnay ilaa iyo dhowr waddo shan waddo lix waddo kuwii kalena waa socdaan xaafad walba waxaa laga rabaa inay shaqada u dhaganuglahato oo guddoomiyaasha xaafadaha la shaqayso oo ay guddiyo samayso oo dadka waxgaradkaa ee xaafadaha ku nool ay ka qayb qaataan xaafaddu inay waddo hesho marnana maamulka dowladda hoose aqbali mayo in magaaladu ay wadola'aan noqoto oo xaafadihii waddooyinka intii la xirto meydkii meel laga qaada la waayo biyihii meel dadkii loo mariya la waayo adeegii bulshada gurigaas degani meel u marto in la waayo dee suuragal maaha magaalana dee isku rarar ma ahaan karto waxaan rabnaa inaan magaalada waddooyinka furno xaafad walbana waxaa rabaa mas-uuliyaddeeda gaarka inay qaadato oo la shaqayso maamulka xaafaddaa la shaqayso waaynu samayno magaalo qurux badan oo lagu noolaan karo oo magaalo u eg arrintaasuna waxa weeye waa waa biyo kama dhibcaan waana fulinaynaa marka intayna intaas la gaarin xoolahaaga xafido waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ku soo aadaya xilli ay socoto bannaynta waddooyinka dhex mara xaafadaha magaalada kismaayo kuwaas oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka iyaduna guddoomiyaha uu markaasi amarkama dambaysa ka soo saaray waddooyinka xiran ee dhex mara xaafadaha